waxay jirtaa oo maaragtay baarlamaankii naftigiisa iyo madaxweynahaba qaraara ku duwan oo maxaanku leeyahay madaxweynaha da waxaa lagu eedeynayaa qorqor inuusan maaragtay on baarlamaanka mudnaan gooniya uusan siinin dowladna sideedaba waa on maaragtay hadaad maqashid golahaas fulin haddii marba la ixtiraami waayo baarlamaanka waxaawaay dowladaas sii jiritaankeeda waa iska sii dhib badan yahay maxaa yeele madaxweynaha meeshan baarlamaana keenay baarlamaankii keenay ayaga naftigoodii waxaa waaye qabiilay ku yimideen oo maanta on wax cod meeshan ku yimid ma jiro qabiilkii marka ay matalayeen ayaga naftigooda dagaal kasoo shidaayo madaxweynaha iyo marka baarlamaanka inay kala aragti duwanaadaan taasaa keenayso marka aniga ahaan waxaan ku tali lahay madaxweynaha inuu mar walba uu ixtiraamo uuna fiiriyo shacabka iyo ummadda meesha degan waxaan ku leeyahay taasi markaan kasoo gudbane waxaad malaysaa un maaragtay isbedel badan inuu muuqdo marka waxaan dhihi lahay mar walba mudnaanta la siiya shacabka meesha oo kacdoonada sameeyey oo maxaan ku leeyahay cabashada faraha badan keenay oo khilaafkan faraha badanba keenay waa madaxweynaha oo aanan ka warqabinba qismigii ummadii ay iyo qaabkay ukala lahaayeen ba aan ka warqabin cidna uusan la tashanin hadare intaasaa keentay saasaanteedii way leedahay maxaa yeele haddeere khilaaf ku bilaabatay laakiin un khilaafka wax iska soo jiraala waayo hadda khilaafka waa un midka dabiici waayo laakiin khilaafkan oo kale waa maaragtay maaragtay wadadaas iyo wada ka xun inuu keena ayay u baahan tahay aniga ahaan waxaan ku talin lahay madaxweynaha dadka madaxda ah oo asiga la joogo oo ugu horeeyo maxaan ku leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maxaan ku leeyahay xubnaha baarlamaanka ee meesha joogo dhammaantooda in mar walba madaxweynaha mudnaan uu siiyo dadka mudnaan ha siiyo madaxweynaha mar walba haddii maxaan ku leeyahay baarlamaanka mudnaanta la siiyo waxaa mar walba loo sii dhawaana maaragtay wadada guusha